arintaas waa dhab soddonkii july ayaa dowladda federaalku waxay fasaxday howlgal qorshaysan oo ciidanka soomaaliyeed iyo ciidanka aan saaxiibadanahay howlgalkaas isagaa qorshihiisu wuxuu ahaa in agagaarka torotoro meesha la yiraahdo shabeellada hoose lagu bartilmaameysanayay horjoogahaas maleeshiyada argagixisada al-shabaab oo lagu magacaabi jiray cali maxamed xuseen cali jabal waxaana ilaa mahadiisa in howlgalkii qorshaysnaa uu si guuda kusoo dhamaaday oo la aaminsan yahay in muxuu ah horjoogahaas lagu qaarijiyey marka weli waxaa sii socota faahfaahin dheeraada oo dib laga soo sheegi doono laakiin hadda waxaa la aaminsan yahay in target isagana uu ahaa halkaasna lagu guuleystay in howlgalkaas uu si guuda kusoo dhamaaday marka yaa weerarka fuliyey weerarka waxaa fuliyey ciidamada soomaalida oo kaashanaya ciidamada aan saaxiibadanahay ee inta badan naga saacida arrimaha noocan oo kale la dagaalanka argagixisaga dalkanna u jooga inay runtii amni iyo nabadeen si looga dhalin lahaa shacabka soomaaliyeedna si loo siin lahaa oy dalkooda maaragtay ku nabadeystaan ama horumar ku gaarsiiyaan ayaa nala fuliyey shaksigan waad garan kartaa ahmiyadda u leeyahay oo waa runtii ninkii mas-uulka ka ahaa qaraxyada iyo dhibka iyo muxuu ahaa bombada gacanta lagu tuuro hadhihin hadhihin waxa gaariyada lagu qarxiyo muqdisho ka dhaca intaasoo shacab oo runtii aan la tirin karinna uu sarafsaday marka wuxuu ahaa nin runtii ilaahay ummadaan dhaafiyey oo aada iyo aada maaragtay howlgalkaas looga guulaystay marka sababaha ugu weyn ee loo bartilmaamidsaday haddeer wararka qaarkood soo baxay waxay sheegayaan inay ka dambeysay inuu inaa u bartilmaamidsateen arrimo la xidhiidha lacagihii zakada ay ka ururin jireen muqdisho oo kale arrimaha iyo howlgalladaas aada sheegtay marka sababaha ka soko qaraxyada arrintaas ma ku jirtaa lacagaha ay ururin jireen in bartilmaamadyada qayb ka ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane maxamed cabdullahi maxamed farmaajo sababaha oo muxuu ahaa arrimaha howlgallada noocan oo kale loo fuliyay waxay tahay in shacabka lagu badbaadiyo oo loo danayo shacabka cid allaale ciddii shacabkaas gumaadaysana laga qabto marka ujeedada ugu weyn waxay ahayd dowladda oo shacabkeeda badbaadsanaysa waan gartay markaad dhinac kale ka egtid maraykanka laftigiisu qoraal buu kasoo saaray marka ciidamada aad wada fuliseen kuwa maraykanka mise cid kale wehelinaysa wallahi ilaahi hadda anaga waxaan ku sheegnay ama aan sheegi karnaa in ciidamada aan saaxiibadanahay bacdama howlgalkan iyo howlgal qorshaysan soconna doona muddo ma doonayn inaan faahfaahin dheeraada cidda fulisay iyo cidday kasii ahaayeen iyo arrimahaas laakiin waxaan xaqiijinaynaa howlgalladan qorshaysan ujeedadeedu inay tahay in lagu yareeyo khatarta al-shabaab iyo khasaaraha ay u geystaan shacabka soomaaliyeed si wanaagsan bayna u socdaan marka ma howlgallo cusub oo kuwii hore ka duwan oo dardargelin abaa jira mise waa kuwii iska caadiga ahaa ee socday marba xilligii fursad iyo macluumaad la helo aada bartilmaamidsan jirteen dhinacyadin kasoo horjeeda maya tan iyo markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullahi maxamed farmaajo uu ku dhawaaqay in dalka uu ku jiro xaalad dagaal runtii muxuu ahaa waxaa heegan la geliyay ciidamadeena ciidamada oo aan saaxiibadanahay nala howlgala ciidamada amison dhammaan waxaa lagu wada jiraa heegan ah in khatartan kooxaha argixisada la yareeyo dhinacna dhinacii howlgalka oo militariga dhinacana dhinacii in cashis loo fidiyo dhinacna in dadka kasoo baxsada muxuu ahaa dhaqan celin loo sameeyo dhinacna nabadeyn iyo dibheshiisiin laga wado ujeedadu waxay tahay un sidii dalkan loo nabadeyn lahaa marka taas ayaa annagana ugu muhiimsan su-aasha ugu dambeysa haddaan ka dhigo dabcan madaxweyneha laftigiisu sidaynu xasuusano maalmaha kulamuu la lahaa laamaha ammaanka oo kale iyaga laftigooda maxaa la taaban karo inagoo og in qarax ka dhacay dhowaan oo kale muqdisho dad badanina ay ku dhinteen maxaa kasoo baxay tallaabooyin ammaanka wax lagaga qabanayo runtii xukuumaddan hadda tan iyo intii golaha wasiirada la dhaariyay kowdii april ahayd oo afar bilood ah waxaa madaxweynuhu aada u dardargeliyey isagii ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan hay-adaha amnigaba sidii caasimadan amni nabad u noqon lahayd waxaa ilaah mahadiisa muddo laba bilood saddex bilood waxaan ka hadlaynaa hal iyo laba qarax dhacay oo la yareeyey qasabtii ama dilkii shacabka lagu gumaadi jiray oo kooxaha argixisada tanna waxay ku timid dadaalka iyo qorshaha hay-adaha amniga la yimaadeen ha noqoto xasilinta caasimada ha noqoto howlgallada qorshaysan ee lagu beegsanayo muxuu ahaa horjoogayaasha iyo ha noqoto howlgalka guud ee la damacsiiyay marka kulamada waxay kamid ahayn kulamada fiida ah madaxweynehan wuxuu aada ugu dhiirigeliyey ciidanka in dawladda ay siin doonto wax alaal wixii tasiilaad u baahdaan ayagana looga baahan yahay dalka xaalad dagaal buu ku jiraa in dagaalka la dhabeeyo al-shabaab loogu tago meelaha ay joogaan oo aan loo diido inay shacabka magaalooyinka ku gumaadaan